wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa xarunta wasaaradda tababar muhiim ah ugu qabatay kooxo matalayay deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo kaas oo diiradda lagu saaray ilaalinta mashaariicda laga hirgeliyey deegaanada sida birooleh janaa cabdalle iyo sidoo kaleeto karinuusle caydiid suleymaan xaashi wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada jubbaland oo tababarka dahafuray ayaa ka warbixiyey muhiimada tababarkaasi leeyahay isagoo xusay in tababarkani uu gacan ka geysanayo xaqiijinta inay sii waaraan mashaariicda laga hirgeliyey deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo tababarkan wuxuu ku saabsan yahay mashruuc layidhaaho barwaaqo oo ay wasaarado badani wada leeyihiin baa leh sidexnaada xoolaha ila fadhiyo xarumaha saddexdaa meelood ah ee mashaariicda biyaha laga samayn doono janaa cabdalle waxaa laga sameeyey ceel boor hool ah baa laga dayactiray waxaa kaloo laga samayn doonaa beer dhirta lagu tallaalo dhirta la tallaalayo lagu abuuro waxaa kaloo laga samaynayaa xarun xoolaha lagu daaweeyo oo kilinika wasaaradda xanaanada xooluhu leedahay saddexdaa aadba saddexdaa wasaaradeedba waxbay ka wasaaradda beeruhuna qayb bay leedahay beer bay ka samayn doontaa wasaarada waliba marka qayb bay ku leedahay mashruuca wasaaradaha kalena dabcan way qaban doonaan tababarada way u qaban doonaan dadka tuulooyinka jooga communitiska iyo kuwa professionalka ah wasaaradahooda u shaqeeya ujeeddada laga leeyahay tababarkan waxa weeye oo dadka tuulooyinka ka yimi loo tababaraya inaad ogaataan waxa la idiin qabtay ee biyaha ah ee la idiin sameeyey sida aad u xanaanaysanaysaan oo loo isticmaalayo biyaha deegaanka laga sameynayo laga rabayo dadkaa wada leh iyadoo dadku wada leeyahay waxaa la rabaa dan dad mas-uuliyiin ahoo u xanaaneeya dadkaas in loo magacaabo oo maamula biyahana in la ilaashtaan baa la rabaa oo qaab loo cabo la helo haddii biyuhu biyo furan iska noqdaan in weliba geeliisa saacad soo geliyo iyadoo biyuhu aan dhammaanin oo meesha ku jira bay wasakoobayaan kadibna waxaa iman doonta in la cabi waayo biyaha xooluhu inay galaan lama ogolaan waa la xidhi doonaa silid baa lagu xidhayaa biyo nadiifa xoolahana bannaanka looga waraabiyo wax qashina in lagu rido iyo in la dhibaateeyo aan la ogolaan doonin bay noqonaya marka xooluhu kuu cabbaan wasaaraddii xamaarada xoolaha joogto wixii kaa xanuunsanaya kuu daaweynaysa nasiib wanaag mashruucu qaabku u qaabaysan yahay ee loogu talagalay waa qaab ummadeenna wax badan u tarayo horumar leh